wasaaradda qorsheynta iyo maalgashiga ee maamulka galmudug ayaa magaalada gaalkacyo kusoo gabagabaysay tobabar aqoon isweydaarsi ah oo loo qabtay qaar ka mid ah wasaaradaha iyo hay-adaha ka shaqeeya maamulka galmudug helitaanka tababarka waxaa ka qayb galay agaasimaha guud ee wasaaradda qorsheynta maalgashiga iyo horumarinta dhaqaalaha galmudug mudane cabdulaahi cumar aadan gudoomiye ku-xigeenka degmada gaalkacyo iyo wakiilo ka socday wasaaradaha caafimaadka biyaha arrimaha gudaha iyo shaqada iyo shaqaalaha mudane cabdulaahi cumar aadan agaasimaha guud ee wasaaradda qorsheynta maalgashiga iyo horumarinta dhaqaalaha galmudug ayaa ka warbixiyay muhiimadda tababarka waxaan filayaa waxay noo ahayd laba maalmood oo maaragtay aada muhiim u ah wax badan oo dowladda galmudug ka socday mashruucan j r b ga ah in layska wareystay waxyaabo badan oo mashaariicdii horeeto oo j b l g iyo baxnaanoo laga qabtayna in layska wareystay in dhammaan waxyaabihii hore loo qabtay iyo wixii hadda waxa kan hadda socdaba qaabkii loo mideyn lahaa aan maaratay isla jeexjeexnay aada iyo aad baa maxaa la dhihi jiray waxaan ugu mahad celinayaa dhammaan kasoo qaybgalayaasha waxaan filayaa waxay ahayd arrin loo baahnaa in la sameeyo waxaana rajeynayaa hadda kadib mitinadan ay dhici doonaan muhiimadda ama maaratay ujeedka mitinadanna wuxuu ahaa looga gol leeyahay in lagu xaqiijiyo dadka waxa loo geynayo in macnaha ay heleen looga faa-iideeyey si macnaha mashaariicdii ay usii socdaan bulshadiina maxaa la dhihi jiray kalsoonidooda loo dhiso deeqbiixiyihii bixiyey mashruuca oo maxaa la dhihi jiray mashaariicda bixiyey sida j r b oo kaleeta k f w jarmalka bixiyey in macnaha laftarkiisa uu u arko in macnaha mashruuci uu maaratay bulshada soomaaliyeed khaasatan reer galmudug uu maarata u keenay inay ka faa-iideysteen waxaana rajeynaynaa hadduu hadleedm insha allah waxaan la keenayo ama mashaariicdan la keenayo waxaa waaye wax dadka looga faa-iideynaya annaga ka galmudug ahaan ka dowlad ahaan inaan ka faa-iideysano wixii coordination aan sameyno information sharingkeena aan kor u qaadno wax allaale wixii loo baahan yahay dowlad looga baahan yahay inaan maaragta mar walba kasoo qaraari doono hadduu hadleedm insha allah tababarkan ayaa inta uu socday waxaa diiradda lagu saaray iswaafajinta mashaariicda g r b g b l g iyo barnaamijka baxnaano iyo xoojinta wada shaqeynta hay-adaha ka shaqeeya maamulka galmudug